xildhibaanadani ka tirsan baarlamanka jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo ayaa si weyn u soo dhoweeyey howlgallada lagula dagaalamayo kooxda shabaab ee ka soconaya deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose kuwaasu ay fulinayaan kumaandooska soomaaliya oo kaashanaya ciidanka maamulka jubbaland xildhibaan cali cabdulaahi cali xoog oo ka tirsan baarlamanka jubbaland iyo xildhibaano kale iyo afhayeenka ciidanka nabadsugidda jubbaland sayid axmed maxamuud maxamed sayid carab iyo qaar ka mida siyaasiyiinta gobolka ayaa tilmaamay in howlgalladaasi ay ahaayeen kuwa wakhtigooda ku soo aaday iyagoona intaa ku daray in dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada looga baahan yahay in ay iska kaashadaan sida ay shacabka reer miyiga ahi iyo beeralayda gobolka jubbada hoose looga dulqaadi lahaa dhibaatooyinka dadka ay ku hayaan kooxaha nabadeedka
bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalam calaa rasuulilah wabacd magacaygu waa xildhibaan cali cabdiwaxid xaaji waxaan maanta rabaa inaan halkan uga bogaadiyo oo ciidamada ciidanka waan u hambalyeynaya waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin halkaa ka sii wada dadaalkiina sii labanlaabaan leeyahay in kumaantaska soomaaliya iyo ciidamada jubbaland ee tababarka gaarka ah qabaa inay dhul kale oo hadda ilaa beerxaan iyo dhulkaas ay qabteen oo ay muxuu ahaa xorayn iyo tallaabooyin horle hadda wiilkooda iyo hawlo fara badan ay qabteen iyagana waan hambalyeynaya waxaan leeyahay waa dadaasheen halkaa ka sii wadaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin raxiim magacaygu waa korneyl cusmaan cige run ahaantii markaan ka hadla arrintaa iyadaa amnigu arrin muhiima weeye waddanka sistem iyo dowladda ka jirtaa in ay amniga dadka ay sugto waa waajib iyada saaran weeye waana arrin soo dhoweyn mudan xaqiiqa marka loo hadlo in wax la sheegto waxna aan la qaban waa dhibaato iyadoo aan aaminsan lahaba inay daahsan yihiinba hadda wakhtigii dadka loo baahnaa in meel la saara xagga arrimaha amniga iyo horu socodka iyo isufuridda waddanka aad mooddo imid laga daahayba waa waajib saaran weeye ciidanka komandooska ah ee jubbaland iyo dowladda federaalka ah waajib saaranoo muqadasa weeye inay gutaan xilkooda intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa howlgallada ciidanka dowlad goboleedka jubbaland maalmahan ay haayeen ama ay qaadeen oo ugu horreysay buuliguduud iyo werkooy iyo meesha la dhabaar sangooni iyo dagaallo ka dhacay tuulada beerxaani ciidanka huwanka ay ku qaadeen kooxda nabaddiidka ugus al-shabaab insha allahu tacaala ciidanka laamaha amniga dowlad goboleedka jubbaland waan u mahad celinayaa iyo kooxyada ay garabsanayaan
waxaan kaloo soo dhoweynaynaa howlgalkii ugu dambeeya beer xaani iyo werkooy oo ciidamada kumaandoosta iyo ciidanka dowladda jubbaland oo iskaashanaya ay kaga xoreeyeen nabaddiidka howlgalladan ay bilaabeen ciidamo ka tirsan jubbaland iyo sidoo kale kuwa kumaandooska soomaaliya oo ay ku xoreynayaan deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa ku soo beegmaya wakhti deegaanada jubbaland inta badan ay soo dhoweynayaan shacabka ku nool deegaanadaasi howlgallada ay qaadayaan ciidamada kumaandooska soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa maamulka jubbaland iyadana